xafladan oo si heer sarah loo soo agaasimay islamarkaana ay ku qalin jebinayeen kudhawaad soddon arday ayaa ka dhacday magaalada bulufulla ee gobolka baay ardayda qalinbedelinaysa ayaa waxaa la gudoonsiyay abaalmarino qaali ah waxaa kasoo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin waalidiin iyo waxgarad ardaydan ayaa ah dufcada koowaad ee ka baxda macadka qurduba tan iyo markii laga hirgeliyey magaaladaas waxaana goobta ka hadlay maamulaha macadka isagoo ka warbixiyay geedka xafladda loo qabtay geedka may qabadnayhan ama aan fadhiynay xaflad oo ah noocii aan ka horeeyey walaayada baay kudhiidu xafladdaas ooy ka galan jibyahayan arday dafcaddii koowaad ah maaxad qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya qaybti ee magaalada fullaay waana qayb xafladoo horeen qobadaani ku beddelangu sababtana mayu ahaa dhammaan ardayda geeka galanjibyahaytu maxadku galanjibyahaytu mayu ahaa gabrowikeen oo ugu wanaagsanaayeen iyow marka maylanaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr machadka qurduba macaahidda qurduba qayb kumadee waaye afar san oo walbarashee kadib ardaydii aan anbilaawnay walbarashadii intii ii qalan jibiidu maaxad qurduba ardaydii afarta san sabraayeen sawotyahageeka fahanii'an litaalibaatina maylanaa hanii'an ugaas cali maxamed cusmaan oo ka mid waxgaradka magaalada buulufulay ayaa kelimad ka jeediyey munaasabadda wuxuuna soo dhoweyay dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaan soo dhowaynaynaa maktabka tarbiyada dadaalka uu ku jiro ilaahay garabkiisa ha galaan leenahay marka labaadna ardaydii qalanjibinta qurdhuba waxaan leenahay walaalayaal dadaalkaad muujiseen waa ilaahay fadhigiisii ayaan idinku mahad celinaynaa kheyr allah diisiyaan leenahay marka koowaad marka kale dadaalka iyo waxbarashada waa wax bulshada u baahan waaye dadka muslimiinta u baahan waaye ugu dambeyntii waxaa waalmarino qaali la guddoonsiyay ardayda kaalmaha hore galay waxayna ka hadleen shucuurkooda farxadeed anigoo magacaygu yahay zaynab yuusuf cumar kana tirsan ardayda maanta ka qalan jebinayso macadka qurduwa lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaan halkan oga mahad celinayaa allihii noo suurtageliya nimcadatan oo maanta aynu haysanno aniga maanta waxaan galay kaalinta afaraad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wuxuu allah nasiibkayga ka dhigay laba garaan oo dahab ah macallimiintii iyo intii isoo iisoo qabanqaabisa dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayr aljazaa anoo mahay leerew maran cabdulaahi aadam alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may kumad ah ardayaalka ku qalin jibiyey macadka qurdubo may galay kaalinta lamaad mayn liisay shahaado iyo dahab sadegaraan ah alxamdulilah ilaahay maxad isku leh intaas kabacdi ma maxad eliyay waalidiintay iyo macalimiintii iyo maktabad tarbiya watacliim anoo magacay leerow nasr sheekh yuusuf cali kumada ardayda dhakadaas macadka qurduba gaar ahaan maanta geedka xanka qalin jibeen kumad aha may bantanka mahad nagaana ilaahay subxaana watacaala kubacdi meen mahad nagaana waalidiinta iyo macalimiinta iyo nay maamulka ninku dambeeyan inuun meelin deeran maynba eedanka faraxsana kaalinta saddexaad oona gali shahaadiyo may kale qaaday laabtoob eed eedanka faraxsana macadka qurdu ayaa faracyo kala duwan ku leh walaajiyaadka islaamiga ah waxaana ugu hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab macaahidda qurduba waxaa horey ugu aflaxay arday fara badan oo leh aqoonta yaysan